habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga voice of america oo idinkaga imanaysa washington mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo weliba sagaaliyo afartanka mitirban
waa cawaysnimo salaaso ah bisha abril waa laba sannadka labada kun iyo saddex iyo tobanka idaacaddeennan waxaa wada jir idinku daadihinaya anigoo ah sahre ciidlo nuur iyo haaruun macruuf waxaanaad guud ahaan barnaamijkan ku dhegaysan doontaan barnaamijkii aannu ugu tala galay dhallinyarada ee waa go'aankaaga
xaruntan badbaadada carruur soomaaliyeed fikirda anaa lahaa taa ujeedkeeda ahaa in ubaxa soomaaliyeed dadka carruurta soomaaliyeed in lagu badbaadiyo waayo waddankeenna waxaa ka jira khataro badan oo aad iyo aad u dhibaato badan aniga markaan jaamacadda dhameeyey waxaa ugu taagnaa saan ku gaarsiin lahaa xarun ama meel carruurta lagu xanaanayo ama lagu badbaadiyo
kaasi waxau ahaa cabdiqani xasan cali oo hindisay xarun wax lagu baro carruurta agoonta iyo kuwa danyarta waxaana uu qayb ka yahay barnaamijka waa go'aankaaga oo ku saabsan samafalka iyo doorka dhallinyarada waxaa kale oo aad maqli doontaan
مشبعش من الحنية ودقش الحلوية حلوة الأيام heestaasi goordhow ayaad maqli doontaan qodobada kale aannu idiin haynana waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka oo ku saabsan maanta doorka ay dhallinyaradu ka qaadan karaan samafalka oo ay marti noogu yihiin xubno khabiir iyo khibrad iyo waayaaragnimo u leh sida loo ururiyo lacagaha samafalka marka hore sawirkii dunida laba saraakiila oo ka tirsan ciidamada amniga ee dalka kenya ayaa lagu toogtay laguna dilay magaalada gaarisa maanta duurnimadii dad goobjoogayaala ayaa idaacadda voice of america u sheegay in labadaa nin ay toogteen dad aan la garanayn haybtooda oo ku hubaysnaa bastoolado saraakiisha amniga ayaa voice of america u sheegay in saraakiishaasi marka hore lagu tuuray bambo markii dambena rasaas lagu riday mid ka mida saraakiishaasi ayaa isna la sheegay inuu dhaawacan yahay oo haatan ku jiro cisbitaalka booliiska kenya kama aysan hadlin ilaa haatan cidda ka dambeysay weerarkaasi
mas-uuliyiinta dalka suudaan ayaa sii daayey toddoba maxaabiis siyaasadeed maalin kadib markii madaxweynaha dalkaasi cumar xasan al bashiir uu amar ku bixiyo in la sii daayo guud ahaanba maxaabiista siyaasadda ee dalkaasi ku xidhxidhan lix nin iyo hal dumar ah ayay ka koobnaayeen toddobadaasi maxbuus waxaana goor hore oo salaasadan maanta laga sii daayay xabsiga cobor ee magaalada khartuum dhammaantoodna waxay xubno ka yihiin xisbiga mucaaradka ugu weyn dalkaasi waxaa kale oo la hayaa tan iyo bishii janawari ee lasoo dhaafay kadib markii qoraal oo saxiixeen waddanka uganda kaasi oo ku baaqaya in albashiir xukunka laga tuuro
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii waa go'aankaaga oo maanta ku saabsan samafalka iyo doorka dhallinyaradu ay ka qaybgeli karaan gaar ahaan la dagaalanka waxa lagu magacaabo ku tiirsanaanta lagu tiirsanaanayo dad kale ama gacmo shisheeye barnaamijka qodobkiisa inoogu horreeya sahra inoo soo qabo in badan oo dhinaca gargaarka ah ayay bixiyaan hay-ada samafal oo ay dhallinyaradu gebigoodaba ay gacanta ku hayaan iyaga oo siyaabo kala duwan uga qayb qaata kuwaasi oo ay ka mid yihiin kuwa waxbarashada oo inta badan dhallinyarada muhiimad weyn u leh haaruna waxaynu ku bilaabaynaa toddobaadkan barnaamijkeenna waa go-aankaaga sidii ay dhallinyaradu uga bixi karto ku tiirsanaanta sidaad horeba u sheegtay waxaanu in badan maqlaynaa hay-ado gargaar oo loogu baaqayo inay usoo gurmadaan amaba shakhsiyaad dalbanaya gargaar dibadeed laakiin waxaa jira dhallinyaro kale oo iyagu soomaaliya oo iskood iskugu xilqaamay sidii ay iyagu dadka kale u gargaari lahaayeen iyaga oo aana cid kale gacan ka helin aynu ku horumarno sheekada ugu horeysa ee toddobaadkan oo la xidhiidha dhinacaasi gargaarka ijtimaaciga faahfaahinta waxaa inoo haya waryahayaga ismaaciil xuseen farjar oo hargeysa noogu soo diyaariyey
dhallinyaro soomaali ah oo aan aqoon badan isu lahayn ayaa asxaab ku noqday barta isgaadhsiinta bulshada ee facebook inkasta oo dhallinyaradu inta badan ay shabakadan u isticmaalaan dhinaca haasaawaha wada xidhiidhka iyo wixii la mid ah hase ahaatee kama madhna in dhallinyaradu fikrado midhodhal ah isku weydaarsadaan dhallinyaradan oo ku kala nool dalal kala duwan ayaa kadib markii ay doodo kala duwan ka yeesheen sidii ay uga fikiri lahaayeen arrin waxtar u noqoto bulshadooda go'aan ku gaadhay inay aasaasaan urur samafal oo caawiya dadka tabaalaysan riyadaas ayaana isu beddeshay mid dhabowda waxaana ururkaas samafal oo lagu magacaabo tawaasul xilligan si rasmi ah uga diiwaan gashan yahay oo uga shaqeeya somalilan guddoomiyaha ururkaas xamse sheekh mustafe cali ayaa ii sheegay walaal marka hore ururkani wuxuu ka bilaabmay facebooka ama waxyaabahan social programska la yidhaahdo oo runtii dhallinyartu inta badan ay isugu timaado group somaliland ambrod la yidhaahdo ayaa waxaa ku kulmay dad ilaa toban kun oo qof gaadhaya muddo laba sannadoodana runtii halkaa isku weydaarsanaya afkaarta iyo aaraada waxay mar walba isweydiin jireen talow afkaarta aynu meesha ku hayno sidee baynu ugu bedelnaa wax dhulkii ama waaqicahoo la qaban karo muddo laba sannadood kadib waxaa timi in aanu halkan ka aasaasno ururkan tawaasul organisation oo ah urur dhallinyaro ah urur volontiera urur dhallinyartiisu ay ku shaqayso si mutatawacnimo ah ururkan dhallinyaro oo sanadkii ugu dambeeyey ka shaqaynayay somalilan ayaa xilligaas caawimo kala duwan gaadhsiiyey dadka danyarta ah sanadkii iminka lasoo dhaafay bishii ramadaan ayay noo suurta gashay inaanu liisanka ka helno wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaana aanu ku bilownay isla bishaas toban cisho gudahood inaanu diyaarino inaanu diyaarino adaaxida maalintii iidda xoolihii in la qalo toddobaatan reer oo runtii dadka aanu isnidhi way ugu liitaan mujtamaca hargeysa ku nool ayaa waxaanu gaadhsiinay hilibkaas oo runtii aanu qaabkaan usoo xulayna runtii qaab aada runtii u xeeldheer u ahaa markii labaad waxa aanu qabanay isla maalintii saddexaad ee iidda ayaa waxaanu fulinay maalin aan ugu talagalnay caruurta oo runtii beerta xorriyadda boqol iyo konton caruura aanu maalintaa kagala qayb qaadanay farxadda waxaa noogu xigay mashruuc runtii aad iyo aada u ballaadhan oo aanu u bixinay kun buste iyo kun koodh oo ku beegnaa bishii koob iyo tobnaad iyo bishii labiyo tobnaad iyo bishii koowaad ee sanadkan laba kun iyo saddex iyo toban ahna wakhtiyada ugu qabow ee bulshadeennu runtii baahida badan ay u qabto cid markaa uga gargaarto qabowga ayaa waxaanu samaynay mujtamaca ayaan runtii intii waxhaysatay lacag ka qaadnay waxaana aanu runtii soo iibinay bustayaal aada u fara badan iyo koodhan kuwaasoo runtii aanu gaadhsiinay bulshada qaybaheedii kala duwanaaya runtii u baahnaa arrinta xiisaha gaarka ah leh ayaa ah in ururkan samafal aanu ahayn mid ku tiirsan gacmo shisheeye hase ahaatee ay deeqaha iyo dhaqaalaha ay bixiyaan dhallinyarada ururkan xubnaha ka ah iyo weliba ganacsatada soomaalida ah kadib marka ay ku qanciyaan hadba baahiyaha ay doonayaan in ururku markaas wax ka qabto sida uu sharxay maxamed cabdi jaamac oo ah madaxa xidhiidhka debadda iyo dadweynaha ee ururka tawaasul wallaahi runtii horta meel annaga saboortay adaan iyo waxaan ka qaadana ma jirte annagunba dadkeenna ka qaadana oo dadkeenun dib haddana ugu siina u celina waayo horta waraysi baan yaralena dadkeenan danta yarle dee masaakiinta caawimada u baahan ayaan waraysanaa informationaan ka qaadanaa magacyadoodaan qornaa sawiraanbaan ka qaadnaa iyo video recording baan sameynaa and then ururkanaan samaysanay annagu facebook iyaaan leenahay websitekeena iyo groupkeena ayuunbaan dabada u dhignaa un dadkeena dabadaha joogay qurbaha dee yurub amba dee carabtaba khaliijka jooga ayuunbaan tusnaan ku noranaa dadkeenaasa u baahan sa loo caawiyo intaas u baahan yihin baahidooda waa intaas annaguna waxaan siinaa informationka iyo sida qaabkaan u caawin lahayn iyagunbaan supportka ka helnaa caawimada lacagta ma ka helnay marka annagu reportunbaan siinaa ururkan samafal ee tawaasul ee ay dhalinyaradu leedahay ayaa leh qaab dhismeed kala sarayneed tusaale ahaan wuxuu leeyahay guddi sare ama boodh taas oo xubnihiisu dalka gudihiisa iyo debaddiisaba ay joogaan wuxuu sidoo kale leeyahay guddi fuluneed ama xubno wada howl socodka ururka oo iyaga fadhigoodu yahay magaalada hargeysa iyo weliba taageerayaal kumanaan gaadhaya oo ka tirsan ururka gaar ahaan xubin ka ah barta uu ku leeyahay shabakadda facebook halkaas oo ah goobta ay xubnaha ururku ku kala qaataan talada iyo fikradahaba waxaa intaas dheer safiiro ama wakiillo ururku ku leeyahay dalalka carabta oo ah halka dhallinyarada ugu badan ee ururkan aasaastay ay ku nool yihiin maxamed cabdi jaamac ayaan hordhigay haddiiba xubnaha dhallinyarada mararka qaar bixiya deeqaha ururku aanay is-aqoonin sida ay ku aaminaan lacago inay u soo diraan ama ay u hubiyaan inay martay jidkii ku habboonaa way jirta horta su-aal in las oranayo sideeba laisku aamini karaa aaminaadda horta kow waxa weeyaan dareen aan dadkan aanan isgaranayn barashada koobaad oon dareenka saa u gelino marka koobaad taasna waxaan ku keeni karnaa een, camalkan sameyno iyo shaqadan iyo hawshan qabanay annagu waxyaabahan u ballan qaadnay iyo waxyaabahan aan u talagalnay inaan sameyno ayuunbaan soo baldhignaa markaasaa dadkana aaminayaan waayo marka hore na laguma aaminayo hadal unbaad haysa iyo iyo dee een, ee, hadal oo iyo afbuuxa dabeetna markay dadka tustid waxaad qabatay iyo waxqabadkaaga inaad soo baldhigtid oo sawiraan hadduu noqdo iyo interviewt iyo waxyaabaad qay- qaybisay amid dadkaasuna dee aaminaadaasna kadibna taasaa ku xigta waa kolley meelaha ururkan samafal ee dhallinyaradu leedahay uu deeqihiisa gaadhsiiyey waxaa ka mid ah xarunta agoomaha ee magaalada hargeysa caruurta halkan aanu ku haynaana waa caruur fara badan ilaa afar boqol oo caruur ahoo ilaa ka bisha jira ilaa ka labaatanka jira u qaybsan alxamdulilah xaaladooda way wanaagsan tahay aad iyo aad bay wanaagsan yihiin maasha allah waqtigii ugu wanaagsanaa waxaan isleh ayay marayaan maanta canab xasan nuur oo ah kusimaha xarunta agoomaha ayaa iyadu ii sheegtay wallaahi tawaasul waxaanu isku barannay si wanaagsan bay iyagaa noo yimid marka hore iyaga oo gruubka dhallinyarada ah oo dee u baahan inay dadkooda caawiyaan aad iyo aadnaan ugu faraxsannahay waanu soo dhaweynay waananu ku faraxsannahay ilaa imika inamo dhallinyaray adugu dad dhallinyaro ah inamiyo hablabaha ahaadaane oo isu xilqaamay inay dma- dadkooda jilicdasan wax u qabtaan oo aanay uga doonin hay-ado iyo meel kale iyo dowlatoone iyagu dhexdooda iyo dadkooda dhexdooda uun iska maamulaan wax weyna qaban karayaan waxaanan hubaa haddii lagu daydo in wax ka ballaadhana la qaban karo dabcan waxaan naqaanaa hay-ada inta badan dhinaca safalka qaabilsan oo project waxa la yidhahda dalka caan ereygaasi uu ka yahay oo in process la maro marka hore project la qoro concept note baa ka horeeya project baa ay- kadib in ogolaansho lasoo bixiyo haw- hawl dheer bay martaa in eh, haddaad isberberdigtid aqoontaada ama khibraddaada ama waayo aragnimadaada deeqaha laga sugo hay-adaha iyo tusaale ahaan mashaariic sidan oo kale u dhaca maxay ku kala duwan yihiin wallaahi wax weyn baa u dhexeeya wataba socod badan iyo hawl badan horta xaruntan agoomaha haddaan kaaga warramo maba caawiyaan hay-ado wax la yidhaahdo oo aanay ku jirin bisha cas iyo ururada islaamiga ah hay-adahan dadku had iyo jeer u- ku daalaan ee caruurta qaabilsan ee maxaan ku dhahdaa lagu daalo habayraatee ma caawiyaan annaguna ma daba socno run ahaan waxaa dowladda iyo hay-adaheenan islaamiga ah tan dhallinyaraduna waaba dee tu kasoo wada horreysayba annaga way noo yimaadeen waxbay na waraysteen waraysi bayna siiyeen waxaana noogu xigtay jawaabtii alaabtii noo keeneen iminkana rajo kaloo weyn baanu ka sugaynaa sida kale noola socdaan oo ay noola xidhiidhaan waxtaa waxaa jirtay maalin dhaweyto ay kaxeeyeen caruurta afartan caruur ay ka hageeyeen waan ka xumahay inkastoo aan miidiyaha geynin way ahayd inaan miidiyaha geyno farxadda caruurta maalinta ay farxeen lama qiyaasi karaba marka laga hadlayo isgargaarka iyo samafalka waxaa sannadahan u dambeeyey bulshada soomaalidu noqotay kuwo ku tiirsan qaadhaan ama deeqo uga yimaada gacmo shisheeye taas oo habdhaqanka bulshada ay caan ka dhex noqdeen ereybixino ay ka mid yihiin brobosal ayaan qoray broject ayaan dalbaday broses ayaa ii socda iyo wixii la mid ah hase ahaatee arrintani waxay sawir u noqon kartaa in haddiiba dhallinyaradu is-abaabusho in ay wax weyn u tari karaan bulshadooda tabaalaysan iyada oo aanay sugin gacmo shisheeye oo deeqaha ay bixiyaan ay ku lamaan yihiin danahoodu ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa
sida haddaba aad warbixintaas ku maqlayseen waxay dhallinyaradu isku dayeen inay wax ka bedelaan nolosha- nolosha dadka kale iyagoo adeegsanaya teknolojiyada waxaa iyaguna jira dhallinyaro adeegsanaya farsamooyinka qadiimiga ah balse ay ku dheehan tahay waxbarashada casriga ah wariyaha iyaga saynab abuukar ayaa muqdisho kula kulantay cabdiqani xasan cali oo isagu hindisay xarun lagu daryeelo agoonta iyo dadka soo barakacay waraysiga ay la yeelatana wuxuu dhacay sidan xaruntan badbaadada caruur soomaaliyeed fikradda anaa lahaa taa ujeedkeeda ahaa in ubaxa soomaaliyeed dadka caruurta soomaaliyeed in lagu badbaadiyo waayo waddankeena waxaa ka jira khataro badan oo aad iyo aad u dhibaato badan aniga markaan jaamacadda dhameeyey waxaa ugu taagnaa saan ku gaarsiin lahaa xarun ama meel caruurta lagu xanaanayo ama lagu badbaadiyo saan u samey lahaa Een, alxamdulilah waddanka waxaan kusoo laabtay 2007 markaan jaamacad soo dhameeyey waddankii oo iska xumaa xaalada iska jiray ukraine aan kusoo bartay jaamacadda markaan soo dhameeyey waddankaa dib ugu soo laabtay anigu fikirkeyga ahaa waxbarashadeeda inaan dadkayga aan ugu faa'iideeyo iyo dalkayga uusan noqon mid bannaanka u baxa ilaahay wuxuu qadaray kii markii waddankii uu isbeddel u yimid inaan xaruntan sameeyo fikirkaygan usoo bandhiga dhalinyaro kale sidoo kale wax baratay eelana qaataan oo aan iraado war aan u istaagno saan caruurta soomaaliyeed wax u bari lahayn marka cabdiqani guud ahaan tirada caruurta halkan ku xaraysan imise gaarayaan xaggeysa ka kala keenteen caruurta saddex qaybood isugu jireen markaan xarunta furayna waddanka abaaraha ka jira oo saddex qayb ay ahaayeen qaybta koowaad street children caruurta wadooyinka ku daadsan oo koolacabaha ama dhibaatooyinka aadka u ba-an ku haysato derbiyada oo hoyga aan haysan oo gaajada meesha ku baabinaysa ahaayeen qaybta labaad oo caruurta agoonta oo waalidiintooda dagaalada sukeeye ku dhammaadeen oo hooyadii oo kale example ay hayso aynu u awoodin inuu cunuga xataa maanta hal waqti raashinaysiis bal iska badaa inay wax barto qaybta saddexaad ayna waxay ahayn dadkii abaarihii ku imaadeen oo markii soo carareen oo dhibaatadii haysatay iyagana waan u tagnay waan soo aruurnay carruurtii markaan qaban ilaa sagaal boqol ee ahaa inaan kuleeshkaan ku furnay markii abaarihii ay dhammaadeenna wixii ahaa buulkii waa ay laabteen oo inta badan dadkii abaarihii ku yimaada qaxootiga waa laabteen. laakiin riigli hadda waxaa joogta lix boqol iyo konton boqol iyo labaatan ka mid a way degan yihiin oo kuleeshka ay jiiftaan ka cunteeyaan wax ka bartaan laba kun koob iyo tobankii oktoobar sideed iyo tobankeedii xaruntaan furnay marka caruurta halkan ku xaraysan oo kale maxay bartaan oo meesha lagu baraa barashooyinka dugsiyada caadiga lagu dhigay bartaan oo manhajkii maxamed siyaad baraan haysanaa oo saynis ay bartaan juqraafi bartaan kuwii soomaaliya haystaan oo waayo waxaan aaminsana ama aan biliif garaysana weliba baraatikana aan tusi karnaa inay caruurteena ay caruuraha kale iskuulaha kale dhigtaan i believe it waa midaan biliif garaysana oo tartanaan sameyna inay xoogaaba ka tagay fiican yihiin ay ka sarreeyaan si qur-aana ku yaalo sideed xisabooda ka baxdo kala duwan oo iskuulka caadiin loogu dhigto toddoba galaas uu ka kooban yahay afar iyo toban macalin oo kulligood dadkii wax usoo barteen darkooda inay wax u taraan yaa ka shaqeeya halkan iyaga noogu talagaleen inay ku saacidaan aqoontooda waxa lacag aan ku qaadan imise fasal waay marka ma dugsi hoose dhexa ilaa hadda waxaan maraynaa dugsi dhexa dugsi dhexa maraynaa oo dugsi hoosaan ka bilaabna carruurtaan ayagoo gacanta laga qabanayaan ku bilaabna waxbarashada maantana saad aragto waa aragtaa oo heerkay ma taagan yihiin dugsiga dhexe waa carruur wax fahmay wax barteen kugula hadla ingiliishka carabi ha noqoto taariikh ha haato history ha haato wax walba weydiis kaga jawaabi karaan ma waxaa jira wax qarashaadaad ka qaadaan caruurta halkan wax ku barato mise dhammaan waxa goobtay ku bartaan iyo jiifka iyo cunaday helaanba waa lacag la-aan Een, wax lacag aan ka qaadna ma jiro waayo marka hore waxaan ugu talagalnaa naftayda maalkayga cilmigayga intaba ayagaan u hadiyadeeyey wax alaale marka cid alaale ciddii wax ku saacidi karto markaa noogu dhibtana waan gaarsiinaa inayna dowladna hadda gacan naga siinin ama hay-ad gooni oo aan ku tiirsannahay aysa jirin oo dhallinyaro isbahaysataanna yaa idinka caawiyo oo gacan ka geysto een, habsamo u socodka howlahan waxbarashada Een, runtii horta baahidayna ma dabooli karaan oo hal qof ama laba qofood wax kugu saacida only ma ahan Een, dowladna hadda gooni gacanta naguma hayso oo nama taageerto hay-ad maanta nagu ku tiirsanaha oo buuxdo ama caafimaad ha haato ama si kale haato ma jirto Een, runtii meelo caafimaad aa jiraan aniga ganacsi aan leeyahay ganacsiyada waxaan kasoo qaaday iyo dad kaleo fikradeeda aan ka iibiyo ayagana waxay nagu soo saacidaan ubaan ku tarnaa waxaa sidoo kale na saaxido hay-ad turki qadar turki rescrenstar waxay bixisaa soddon kiis oo- ama soddon cunug qadadooda ay bardheyna siiyaan oo bixiyaan sidoo kale dad yaroo dibadahan jaalidaha naga taageera way jiraan waa farafutris oo ayagana wax usoo diraan oo konton doolar lixdan doolar ayagana waa dad fara ku tirisa laakiin ma ahan baahida kuleejka wax u dhow iyo mid dawooli karto waxaan anaga nafteena aan ka jirnay iyo guryaheena aan ka qaadnaan ku tabarucnaa hadafka aad leedihiin ugu dambeyn inay goobtan noqoto maxay tahay Ee, runtii hadafka aan leeyahay waxaan rajaynaya haddii ilahay yidhahdo in carruurtan jaamacada ay dhammeeyaan dalkii ay ka shaqeeyaan dadkii ay beri ay wax u taraan sababtoo ah ilaahay nabiga calayhi salatu salaam wuxuu dhahay qofkii jid wanaagsan jideeya wuxuu la mid yahay isagoo xasanaad badan sameeya masaajid soo kaleeto waxaan rajaynaya inay ubaxaan ubadkan inay noqdaan beri mustaqbalka waddanka dadka hagi lahaa soona saarna inay ahaadaan dadkii ugu wanaagsanaayo fikir wanaagsan ka gaaraan jaamacadana ay ka gaaraan biidni illaahi kariim ma jiraan caqabado iyo dhibaatooyin idin soo wajahay muddadaad howshan ku jirteen caqabado way jiraanoo waxyaaba badan aa naga soo wajaha oo example hadda markaan kolleejkan furaayo waa liiga hor imaado waxaa liigu yidhi meesha maa ka daysid oo waa waxaan qarashkaaga iyo mustaqbalkaaga iyo waxaaga ku burburinin annaga dheg jaqlaq muu siino muu istaagin waayo kolleejkeenna waa kolleej keliya u taagan hadda inuu wixii sameeyo fuliyo ilaa abtanawna shaqaynayo way jiraan kolleejooyin kaleeto fikradaha sidaa kale inta qaateen haddana meel aan gaarin waayo soomaalida waxay yaqaan inta badan laablakac wax la yidhahdo wixii markay arkaan inay sameeyaan ay jeclin jasti laakiin bihandi markay runta tagto waxay kasoo laabanaya waayo hadafka ugu muhiimsanaya wuxuu ahaa annaga inaan gaarno biidnillahi kariim hadda laba sano iyo baafaan furan waxaan rajaynaynaa boqolaal sano inuu kolleejkan sii gaari doono biidnillahi kariim oo na laga sii dhexli doono caafimaadka oo kale xagee hadduu caruurtay xanuunsadaan oo kale xagee daawooyin kaga keentaa Een, waxaan keenaa isbitaal bareefada oo inta badan naga saacido gabdhaha ma seexin waxaan seexinaa wiilasha boqol iyo labaatanka ah oo ka kooban Een, gabdhaha waxaan u qaybanaa xaafadaha nagu dhowdhow iyo xaafadaha nada sababtoo ay gabar waa dareemi kartaa waa hilib jilacsan ilaalin gooniya u baahan yihiin saa awgeed marka gabdhaha ma seexino duruuftaan noo saamixi weyse waa rajeynayna insha allahu inaan seexino oo qayb aan u sameyno gabdhaha iyaga u xanaaneeyo oo u qaas ah laakiin hadda ma seexino waxaan seexinaa xaafadaha nagu dhowdhow iyo dadkaan u qaybinaa xaafadaha idinku dhadhow ma ehelkoodaad degan mise dad un iska caadiyo oo magaalada degnaayaad ka codsateen inay gacan ka geystaan Een, dadka waxay iskugu ji- carruurta waxay iskugu jiraan horta laba qaybood qayb waa qayb aan waxba haysan oo ama street children ha ahaada ama labada waalid ay ka maqan yihiin dadka saas oo kale labada waalid ka maqan yihiin waxaan u qaybanay guryaha familiadanada iyo dadka aadka u wanaagsan oo saalixiinta ah inay marka waxbarashada usoo diraan inta kalena ay iyaga ay haayaan sababtoo ah gabar waa taqaanaa gabar waa ka duwan tahay wiilka waana ka xanuun badan tahay waana ka dhibaato badan tahay seefadkeeda saas awgeed aan u sameeyo ma jiraan caruuraad soo qabateen oo aad ku haysaan iskuulka oo wax ku barta noloshoodana aada maaraysaan oo aan jirin waalid ay aadaan amaba waalid ay leeyihiin haa way jiraan waana waraysan doontaan bidnillahi kariim way joogaan hal iyo laba maahan oo waxaan faraha ku tiri karna maahan waa carruur moor ah before two weeks kuwaan soo qabana hadda jiraan aan keenay oo street children ah kuwa ka horeeya oo wax barteen oo hadda ga- dugsiga dhexa ku jiraan way joogaan oo kollaajka aan ku furnay way joogaan labada dhinac
waa hagaag aynu ka nimaadno saynab abuukar iyo magaalada muqdisho xubintaasi ay kusoo diyaarisay haatanna dhadhaab xerada dhadhaab oo ay ku sugan yihiin amaba hooy u ah qaxoonti tiro badan waxaa ka howlgala hay-ado kala duwan oo dhinaca gargaarka kuwaasi oo bixiya waxbarasho kala duwan hase ahaatee waxaa indhaha si gaara usoo jiitay urur lagu magacaabo wembug wemben oo iyagu isku shuqliyey sidii ay caruurta dugsiyada dhiganaysa ay ugu heli lahaayeen buugaag iyo qalimaan wariyaha v o eda aadan xasan tarax ayaa la kulmay mid ka mida dhallinyaradaasi hay-adda iyagu aas aasay bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa mawlid iftiin xujaale waxaana ka mid ahay eh, dhallinyaradii aas-aastay ururkan one book one ben foundation aniga iyo dhowr kale oo wariyayaal ah oo ka howlgala xeryaha dhadhaab ayaan isku tagnay waxaana aragnay in dhibaato badan ay jirto xagga caruurta soomaaliyeed ay ku dhaqan xeryahan gaar ahaan kuwa yimid labada kun iyo koodii oo degan xeryaha eh, lagu magacaabo ifotu iyo kambiyacos Eh, kadib markii hay-adihii ay gargaar siiyeen cunno iyo hoy ay ku meel gaar ah kadib waxay noqotay in haddana iskuulaad iyo maaragtay en, meelihii caafimaadkii wixii loo dhiso marka dhankeena annaga waxaan ka aragnay en, eh, iskuulkii xagga caruurtii inay maaragtay haysanin buwaag iyo qalimaan ay wax ku dhigtaan marka waxaan en, sameynay gooni ahaan u aragnay in maaragtay dadkii qaxootiga joogay soomaalidii dhallinyaradii wax baranaysay iskuulaadkii inaan buwaagta ka aruurino xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaa ka howlgala kontameeyo hayadood oo gargaara qaxootiga wax kaalmo ah ood ka heshaan ma jiraan wax kaalmo aan ka helnay ma jirto hay-adahan een, ho- xoryaha ka howlgala maxaa yeele annagaaba u doonanin mana doonayno inaan maaragtay eh, si toosa aan maaragtay eh, u weydiisano kaalmo maxaa yeele waxaan rabnay in inta tabarteenna ah annaga marka hore aan iskaafino Aan waxaa aan la dagaalamanana wuxuu yahay dependency syndrome-ka oo ah dadkan qaxootiga hay-adaha ku tiirsan boqolkiiba boqol marka waxaan doonaynaa in annaga gacmaheenna iyo maaragtay maskaxdeenna aan kula inimaano waxaan aragnay si maaragtay een, khaas ahaan iskuulaadka haddaan u marno ardayda soomaaliyada dhigato kii laba buug haysto hadduu hal buug bixiyo waxay u anfacaysaa wax badan marka ilaa een, xerada qaxootiga ifo keliya waxa kun waxa ay arday dhigataa ilaa afartan iyo dhowr kun oo arday afartan iyo dhowr kun oo arday een, halkii ardayba hadduu hal qalin iyo hal buug u keeno waxay noqonaysaa ilaa afartan iyo dhowr kun oo buugaag ay qalimaan saas darteedna waxay ka caawin kartaa afartan kun oo arday oo kale oo qaxootiga een, ifatu degan marka waxaan dhahnay annagaaba ma aragtay ee marka hore iskaafini karno haddii aan ardadii dhex marnay oo suuqi aan tagno ganacsatadii soomaalidii dhalinyaradii een, ururo dhalinyaro kale sideenoo kale jiro ayagana maaragtay ee si- sidoo kale buwaag soo ururiyey marka ma doonayna inaan hay-adahan marka hore dhex galno waxaan doonaynaa ana anaga maaragtay gacmeheen wax ku qabsano Een, waxaad tihiin ururkiin waxaad ka kooban tihiin dhalinyaro da-dooda u dhexayso shan iyo labaatan iyo wixii ka hooseeya marka dadka sideed oga dhaadhicisaan dhallinyaradiinan inaad tihiin dhalinyaro gargaar fidinaya aysan dadka idiin fahmin dhalinyaro wax kala wata waxaa jiro eh, hay-ado fara badan ururo fara badan een, urur kasta iyo hay-ad kastana mowqif iyo program iyo howlo ayay ku jiraan waxaana hay-ad kastoo lagu qiimeeyaa howsha ay wadato iyo meeshay gaarsiisan tahay annaga teenna marka aan run ahaantii usoo bandhigno intaanan bilaabin waxaan la xiriirnay eh, guddigii xeryaha een, eh, ururkii ganacsatadii dhalinyaradii wadaadadii culimo udiinkii waxaan ka dhaadhicinay barnaamijkaan wadano marka saas darteed wax ma aha intaan proposal qorno een, donation aan weydiisano deeqbixiyaasha oo kadib lacag aan soo helno sida n g oska ku shaqeeyaan oo aan howlo ku qabana ma aha waa wax maaragtay maxaa annaga dhexdeena qabsan karnaa sideen maaragtay walaaladeen ku caawin karnaa buuggii adiga aan kaasoo qaado adoo arkaayo ayaan waxaan siiyaa maaragtay eh, qalin waa just charity organization oo maaragtay een, eh, dhinac markii laga fiiday xagdiina taas sadaqa laga helayo oo dadkan kale lagu caawinayo Een, marka idinka waxaad soo- soo lisma dhigi karo qaxooti yaa qaxooti kala caawinaya wayba tahayba waa maaragtay one of our objectives waa- waa- waa waa maaragtay ulajeedadii annaga aan maaragtay gaarno oo aan rabno inaan maaragtay barnaamijkan markuu noo hirgalo aan haddana waxyaabo kale oo ka badan aan rabno inaan dhexdeena bal fiirino fikrado iskula imaano oo aan ku caawini karno waa barnaamij loola dalin lahay si- sidaan ku sheegay dependency syndrome-ka lagu baabi'inayo mustaqbalka dhow maxaad ku rajo weyn tihiin aad is leedihiin waad gaari kartaan mise waxay ahayd oo keliya inaad balbaahidan deg dega ee hadda soo baxday aad gaartaan mise mustaqbalka wax kalead ku rajo weyn tihiin Een, waa su-aal fiican runtii runtii waxaad moodaa in afkii kala baxday maxaa yeelay barnaamijkan wuxuu ku bilowday one book one ben foundation laakiin waa fikrad ma aragtay eh, hal abuura oo barnaamijyo badan ay kasoo burqadeen oo markaan isku tagnay aan design garaynay programo badan oo en, asal ahaan ku samaysan in maaragtay dadka dhexdiisa wax qabsan karaan barnaamijkeena labaad oo hadda aan ku hanweynahay oo hadda maaragtay en, aan dhammaynay designkii oo aan rabnay inaan en, hor maaragtay implement garayno oo aan ku dhaqaaqnay inaan hawsha fulino waxaa weeyaan barnaamijka haddana waxbarashada tayada dadka wax la baraayo maxaa la barayaa iyo dhaqankii iyo eh, identitygii historygii soomaaliya taariikhdii ma la baro machadka maaragtay iyo curriculumka lagu dhigo en, eh, machadyada iskuuladana waa kenya sidoo kale kuwa soomaaliya joogana waxaa waaye en, waxaa lagu baraa curriculum oo wadamo kale laga keenay mar curriculumkii soomaaliya sida taariikhdii dhaqankii wixii dhan lama baro marka ardayada ayaan maaragtay eh, rabnaa inaan eh, toos ula xiriirno anagoo en, usii marayno en, macalimiinta kadibna aan cashiro khaasa aan siino eh, oo ku saabsan qaaradda soomaaliya goboladay ka kooban tahay arday kasta gobolka uu kasoo eh, jeedo iyo gobolka uu dhashay taariikhda iyo buugga en, inuu maabka bal ka tilmaami karo meeshuu degan yahay sidoo kale aniga hadda jaamacad ayaan dhigtaa S- waxaan igu qaadatay inaan aniga personal study sameeyo oo research inaan maaragtay barto qaaradii dhaqankii taariikhdii maxaa yeele liguma soo barin saas darteed waxaan rabnaa inaan ayagana maaragtay barno sifaha dhow markii dib loogu laabto wadankii eh, qof walba uu garan karo dhaqankiisi iyo maaragtay en, curriculumkii soomaaliya usan iloobin
mid ka mid a dhallinyarada ku dhaqan xerada dhadhaab oo u warramayey wariyahayaga aadan tarax halkaad weli kala socotaanna waa barnaamijkii waa go-aankaaga oo idinkaga imanaya idaacadda voice of america washington gobolada qaarkood soomaaliya waxaa ka jira dha- dhalinyaro ka baxay iyagu deegaanada magaalooyinka oo tegay dhinaca miyiga si ay gargaarkooda iyo samafalkooda u gaadhsiiyaan dadka ku nool baadiyaha faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay boosaaso gobolada soomaaliya waxaa ka jira ururo wadani ah oo aan ku tiirsanayn hay-adaha qalaad ee deeqaha bixiya bulshadana ku wacyigeliya inay iskood wax u qabsadaan kuwaas oo isu xilqaamay inay gacan aadana u fidiyaan dadka ku dhaqan dhulka miyiga ah iyo tuulooyinka ka durugsan laamiga ee u baahan in loo dayactiro waddooyinka gaadiidku u maro si ay u helaan adeegyada caafimaadka waxbarashada ceelasha biyaha iyo wixii la mid ah guddoomiyaha ururka dhalinyarada ee nadiyo oo muddo saddex sano ah ku howlanaa arrimahan samafalka ayaa v o eda uga warramay sida ay u fuliyaan howlaha samafalka ee ay u qabtaan bulshada iyo deegaamada ay ka fuliyaan cabdicasiis ismaaciil maxamuud caqabadyada aanu qabanay waxaa ka mid ah inaanu deegaama dhulka waxbarashadoo kale goobaha waxbarashada aan dayactir ku samayno sida dugsiga hoose dhexe ee magaala madaxa deegaanka noober xiriiro dugsiga meelo kaleeto waxbarasho aanu wax wax ka qabanay oo dayactir aanu ku samaynay howlahan waxaa tihiin dhalinyaro aada u da-yar oo qeybtood ay weli waxbarashadii ee jaamacada ay ku jirto yaa idinku gacan siiya arrintan arrintan eh, runtii waxaa nagu gacan siiyey dadka deegaanka oo ku nool cid kaleeto gacan nagu siisay ma jirto xabsigee aba wax uga urursaan Eh, akoomaan furay dhali dadka waxaan idhi waxqabadka ina iska wax u qabso loo sameeyo dadku waxnala qabtaan lacag lagu shubo akoonkaas Eh, wixii lagu shubana isla markiiba lagu fuliyo waxyaala dadku arki karaan oo indhahooda ay ku arki karaan oo wanaagsan lagu fuliyo waa gartay lacagtaas ma bilaa u urursaan mase madaas saa u urursaan si joogta Eh, inta badan lacagta waa bille eh, marmarkii xaaladu adkato waxyaalaha aad badan aan fulinayno xooga leh oo kaleeto markaas si gaara waa loo gacan ummadda laakiin inta badan bille weeye lacag joogta ah oo dadka ku qoran Eh, waxyaalaha dadka aan ku wacyigelinay oo in badan aan kala hadalay in dadku waxa waaraya oo u waaraya oo u jiraya uu yahay waxa ay iyagu qabsadaan aysan ahayn waxa waaraay waxa eh, ay ka helaan hay-adaha muddo intee sana ah baad ku jirteen howlahan samafalka ah oo aad een, bulshada la kaashanaysaan adiga bulshada saddex sano meelahaas ayay dhan tahay eh, muddadaasi waxyaalaha qaba waxqabadka fara badanna wuu noo suurtagalay wax badan aan xiisanayna hadda waa gartay dadka marka muu bislaadeen haddii aad cabirto dadka maanta iyagaa waxqabadka nooga horeeya oo na horboodaya oo nala talinaya oo wixii nala wada dadku dad aad u wanaagsan weeye waxqabadkana aad iyo aad ugu nugul kullina way la shaqeeyaan waxa wax wado oo wax la kala wadana waa iyaga dadka deegaanka ganacsatadooda hooyooyinkooda dhallinyaradooda iyo odayaashooda nabadoonada kulliba dadka deegaanka iyo dhalinyarada dhinaca waxbarashada uu ururkani gacanta ka siiyey ayaa ka waramaya waxyaabaha dhalinyarada da-da yare ay ka qabteen tuulooyinka iyo dhulka miyiga ah faysal suldaan cumar maxamed barnaamijkan dhallinyaradu ay wadaan waxaan uga faa'iidaysanay markaanu aragnay dhallinyaro deegaanka ka soo jeeda oo u heelan wixii odayaashu iyo salaadiintii iyo dadkii ganacsadaha ay qaban lahaayeen ay qabteen waxaan uga faa'iidaysanay nimankan waxay noo sameeyeen waxay dayactireen iskuulaadkii boholo yaryara oo magaalada soo galo way waxay ku xireen dhagaxuun iyo alaab iyo nidaam sida systemka loo xiro boholaha daadka kusoo rogmay gulooyinka xiriiroo ka mid ah ee iyagoo la kaashanaya dadka bulshada ah iyo deegaanka ah waxyaabaaan ka faaidaysan oo kaleeto waxaa ka mid ah wadooyinka dhaamaamka gala oo baabuurta oo ku silicsanayd oo meelo kala jaatooyina oo mara oo buuxiyey soo buuxiyey oo carakaawo iyo iskaa wax u qabsay si filantaria iskaa wax u qabsaa u soo buuxiyey aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna dhallinyarada magacayga waxaa la yidhahdaa cumar cali ciise waxaana ka mid ahay een, dadka ka faa'iidaystay waxbarashada bilaashka ah ee ururka nadiyo ay fuliyaaniin iskuullada ayay noo dayactireen een, wadooyinka bay noo hagaajiyeen dhirayn bay magaalada noogu sameeyeen oo tuulooyinka dhammaan deegamada noober oo dhan ay ka howlgalaadeen waxay ku sameeyeen dhirayn nabaad guurkii iyo dhuxusha la shidayay bay ka wacyigeliyeen een, aad baan ugu mahadcelinaynaa magacaygu waa amne ibrahim saciid aamina see barnaamijkan dhallinyaradu ay wadaan oo dhinaca waxbarashada uga faa'iidaysa aad iyo aad baan uga faa'iidaysana barnaamijkan ay wadaan ururka dhalinyarada nadiyo waana u mahadcelinaynaa waayo waxaanu helnay waxbarasho bilaasha waagi hore waxbarasho nagu filan maana heli jirin waxna ma qori jirin waxna ma akhrin jirin hadda waxbarashaanu helnay waxbarasho bilaasha qur-aanka baana laga dhisay xagga diinta laga dhisay xaadirooyin baana loo soo jeediyey xagga maadiga oo xagga xisaabtii soomaaliga iyo xagga bareefdada baana loo furay wacyigelin baana la siiyey oo wax badan baanu fahanay waa gartay marka adiga deegaanka ka dhigataa magaalada xiriiraan ka dhigtaa ururka dhalinyarada ee b s a ayaa ka mid ah ururada sida gaarka ah u caawiya dadka tabarta daran guddoomiyaha ururka b s a cabdifataax sugulle ayaa v o e da uga warramay howlaha samafalka ee ay ka wadaan magaalada boosaaso waxaan aad iyo aad u taageernaa arday derbi jiifa oo ku haraysan guri magaalada boosaaso ee ardadaas ciidaha oon ka farxinaa dharkooda iyo labiskooda aan u geenaa masaajidda iyo ganacsatada aan u dhex galnaa oo uga qaadnaa hadba sidii maaragtay ee loo garab istaago dhinacyadaasna waa ka shaqeynaa ee waxa kale oo ayagana barnaamijta aan iskayga u qabanno ugu muhiimsan tababarka dhallinyarta puntland barnaamijkaas waxaa noo qorshaysan sanadkan inaan gaarno shan boqol oo dhallinyaro ah oo la siiyo xirfado kala duwan oo aqooneed yacni capacity building baa ingiliish lagu dhahaa waxaa la dhisayaa wacyigooda khataraha ee ka hor imaan kara nolosha say ula tacaamulayaan ee waxyaalaha fiican siday yihiin ee ahmiyadda maaragtay inay wax bartaan oo ay shaqaystaan barnaamijkaas cid naga taageerta ma jirto waxaan waxaan ka wada shaqeynaa macallimiin jaamacadaha wax ka dhiga waan u bandhignay inay iyagu bixiyaan fursadahaas annaguna waxaan leenahay xarumo xarumaha iyagaan waxa weeye ugu qabanaa dhallinyarada inay kasoo tababarada ugu qabanaha macallimiinta jaamacadahana waxay bixiyaan waqtigooda faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso aad ba umahadsan tahay faadumo yaasiin jaamac weli waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii dhallinyarada noogu talagalay ee waa go-aankaaga xubno kala duwan oo ay ka mid tahay maxaa maankaaga ka guuxaya ama maskaxdaada ku jira iyo dabcan su-aalo la weydiin doono khabiir aqoon u leh dhinaca dhallinyarada iyo dabcan qodobo kale ayaa inoo soo socda marka horese aynu ku nasanno heestan fanaanada reer lubnaan ay ku luuqeynayso nancy carjam waxa ay kaga hadlaysaa hablaha amaba gabdhaha waxay leedahay ninka aan gabdho dhalin ayaan weli dareemin farxadda iyo uduga waxaan dhalay gabadh waxaanay igu soo kordhisay farxad iyo weliba qiimo bal aynu wada dhegaysanno nancy cajram
يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية ودقش الحلويات حلوة الأيام في عينيا علشان خلفت بنية ولا شفت الأرض اتهدت ولا ملت الحيط عليا يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الهدية وما دقش الحلويات حلوة الأيام معدية علشان خلفت بنية ولا شفت الأرض اتهدت ولا ملت الحيط عليا سقفوا وارقصوا يا ولاد الفرح ملوش معاد ضحكتها لما اتولدت بتكتر في الأعياد يا بنات يا بنات يا بنات ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية وما دقش الحلويات
saaray hees maxaan baad inoo soo xushay maanta oo dhalinyarada heestaas dhalinyaradu way jecelyihin baan malaynaya aada iyo aad weliba ee gaar ahaan gabdhaha amaba hablaha ee dhalinyarada ah waxay leedahay hablahaygiyo hablahaygiyo marka waa een, hees qalbiga taabanaysa dabcan waaya ana waxaan hayaa hees wiilasha si gaara ugu baaqaysa dhammaadka barnaamijkan dhegeysan doona waa si wanaagsan Een, hadda aynu u leexano dhinacii qeybtii barnaamijkii wicitaanka ee dhalinyarada barnaamijku waa go-aankaaga sida aynu kaga hadlaynayba barnaamijka maanta waxaynu ka hadlaynay dhalinyarada iyo samafalka gaar ahaan dadka iyagu si gaara isugu xilqaamay in ay een, dhaqaale u aruuriyaan samafal na ka qayb galaan islamarkaana dadkooda wax u qabtaan mid ka mid a dadka haddaba sanadkii hore dhaqaalaha ugu badan ka aruuriyey qurbaha waa gabadh lagu magacaabo safiya nuur axmed oo ku sugan magaalada toronto ee dalka kanada safiya may maqlaysaa waayahay safiya bal marka hore waxaad nooga warantaa sidii aad ku bilowday inaad adigu iskaa u aruuriso lacag iyo intii aad lacag aada aruuriso intay leegtahay
asalaamu calaykum dhammaan dadka dhegeysanaya raadiyaha midda ugu horeysa horta rabo inaan saxo waxa weeyaan anigu dhalinyaro mihi hooyaan ahay marka waxaan rajeynaya laakiin in dhalinyaro badan ay dhegeysanayso ku dhegeysanayso maanta haddaan dib ugu noqdo su-aashaada weydiista oo ah sidee baad adigu keligaa wax u aruursay waxaa layihi fir keliya fool ma dhaqdo wax qof keliya samayn kara ma jirto waxay ahayd arrin ka timi lacag aruurintani waxay ahayd arrin ka timi dhibaatadii iyo baahidii dhacday soomaaliya ka dhacday labadii kun iyo iyo koob iyo tobankii waxayna ahayd qofka bini aadmiga waxa weyaan adigu markii aad dad ku xiran tahay ama familigaaga ku xirnow ama dadka wadanka kula degan ku xirnow ama dariskaaga ku xirnow markii ay dhibaato dhacdo waa lagula istaagaya adigu haddaad hore ula istaagtay iyaga marka markii dhibaatadu ay dhacday anigu waxaan shaqadayda ayaa waxay tahay waxaan ka shaqeeyaa caafimaadka bulshada wadankan ka shaqeeyaa oon ka shaqeynaya shan iyo tobankii sano oo ugu dambeeyey marka dad badan oo la shaqeeyo iyo dad badan oo xataa ha noqdo dadkan bangigooda aan aan aan aan masruuf ka dhigana ha noqdo dadka asxaabta ha noqoto mar kasta ay iyagu ay wax sameynayeen waan caawin jirnay marka markii dhibaatadii dhacday oon u tagnay oon dhahnay dhibaatadan baa jirtaa soomaaliya rabaa ina aado way garab istaageen sidaas bay ku timi in lacagta la aruuriyo waa garta laakiin imise lacag aad aruurisay muddo intee leeg baad ku aruurisay
lacagta la aruuriyey waxay ahayd markii ugu horeysay waxaan aruurin waxaa la aruuriyey lacag intaanan tegin soomaaliya aanan aadin waxaa la aruuriyey lacag ilaa iyo labaatan kun ah oo loogu talagalay labaatanka kun yacni wax alaale wixii aniga kharash ugu baxaya aad aaditaankan aadi lahaa alaabaan halkan kasii qaadnayo yaryar waxa kaleetana in meel lasii dhigo oo la fiiriyo hadhow markaan soo noqdo in in in in wax wax lagu qaban karo markii aan tegay xamar oon arkay dhibaatada jirtay waxaan ogaaday qeybta qeyb kasta dad baa agensiyo kale wax ka qabanaya laakiin qeybta dumarka hooyooyinka ilmaha ku dhalaan inay aada iyo aada u dayacnayd markaan soo noqday marka waxaa weeye wixii aan kusoo arkay baan dadkii u sheegay haddana mar kale ayaa waxaan sameynay in fundraising kale haddana la sameeyo tiyo markaa isku gaartay lacag ilaa iyo toddobaatan kun ku dhow marka taas sidaasay u dhacday waay aad baad mahadsan laakiin adoo soo kobay jawaabta iskaa adaa isugu xilqaamay adigii da inta kula shaqaynaysa inaa aruurisaan dhaqaalahaas ha qofka waa inay adiga kaa timaada anigu waxay noqotay inaan dadkii u tago dadkii aan weydiiyo oon idhaahdo arrintan baa jirta baahidan baa jirta markuu qofku ku arko yacni adigii inaad reerkaaga ka tegayso meel aan dadku badi u haysan inay nabadi jirto aada u socoto shaqadaadi aad ka tegayso because markaad shaqadaadi ka tegayso mushaar laguma siinayo shaqadii waa ka tagtay yacni fasax baa dheer baa ka qaadata reerkaaga masu markay dadka arkaan adigii inaad waxaasoo dhan u sameynayso dad walaalahayo dhibaataysan dadki waa ku garab istaageen marka yes aniga dhinacaygay ka imaatay laakiin waxa weeye haddii aanan lahayn dadkaas caawinaya keligay ma qaban kareen baan ka wada yani dadka caawinaya wadadan anigu hore usoo caawiyey tusaale haddaan kuu sheego wiil ka mid ah oo yacni aada ii caawiyey wuxuu ahaa wiil intaa caawiya dadka madaxa loo madaxa jirada madaxa ay ku dhacdo oo lacag u aruuriya sanad kastana waan caawinaa isaga marka yacni saas darteed laakiin ha fikraddu qofbay ka imanaysaa mar kasta ma ogta waayahay dhalinyarada kale ee doonaya inay ka qayb galaan samafalka ayaa qaarkood su-aala ku weydiinayaan luul axmed baa ku jirta khadka luul su-aashaada weydii me halkeed joogtaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku suganahay magaalada minneapolis waayo su-aasha aad weydiinayso safiya
okay safiya su-aashaan weydiinaya waxay tahay horta su-aasha ka hor waxaan ku darsanayaa commentier maasha allah jasaak allah ilaahay ha idinka abal siiyo maaragtay intiina qabanaysa barnaamijkan sidaan wada ognahay dhalinyarada door weyn ayay ku leedahay bulshada dhexdeeda markii noqoto wax kasta emergency ama dhan kastaba adinka ka qorar ahaan ma samaysin dhalinyaro hadday jirtana dhalinyarada ma u samaysayn tababaro yaryar oo bulshada caawin karaa like sidaan wada ognahay wadankii dhibaatooyin iyo maaragtay ayuu soo maray qof baa dhaawacmaya in maaragtay dhaawacyabaa gaaraya dhiigbax qofka marka tababaro yaryaran u baahnayn shahaado yacni intuu qofka ka helayo maaragtay kaalmo buuxda waa barnaamij saasa ama waxsaasa ma qabateen adinka
okay so su-aashaada waxa weeye m- soomaaliya wax ma ka qabateen mise wadanka kanada wax ma ka qabateen um, soomaaliya soomaaliya Soomaaliya wax ma ka qabateen. Yani, marka waxa su-aasha soomaaliya haddaanan anigu markii fahmin aan horun kugu soo tegay celiyay, yani.
in uh, traininka aan sameynay uh, wuxuu um, ku toosnaa ama aan ugu talagalnay waxay ahaayeen dadka gabdhaha dhalinyarada ama dadka eh, yacni ama shaqaalaha la shaqeynaya hooyooyinka iyo iyo ilmaha yaryar because aniga khibradayda waxa weyaan registered nursena waan ahay public healthna waan u shaqeeyaa marka een, khibradayda qofka waxaa traininka aad samayn kartaa waxaasoo dhan wuxuu ku saabsan yahay qofka meesha aad khibrad u leedahay waa inaad consi- waa inaad inaad inaad inaad saartaa xooga marka markii aan tagnay waxa weye training baan sameynay aniga aniga iyo da- een, hay-addii aan ka raacay oo american runtii ah oo markii aan meesha tegay dhakhtaro la shaqeynayay oo dhakhtara wadanka dhexdiisa ku jooga dhakhtarada istaal ka shaqeynayay training shan maalmood ah baan sameyn oo ku saabsan ciyaalka infant feedingka iyo ilmaha sida yacni saxa because shuban badan baa jiray daariyo badan baa jirtay so yacni shaqooyinka noocaas oo kale ah haddana markaan dib u noqonay trainingkii oo kaleeto xoogaa kasii ballaaran baan sameynay marka annaga foxken waxaan saarnay een, caafimaadka bulshada hooyooyinka iyo ilmaha Een, lacagtan aan aruurinay oo dhan aan hadda ka hadlaya haddii aad dhegeysanaysan waxay waxay gashay oo waxa lagu gaday een, alaab loo geeyey een, dumarku meesha ay ku dhalaan ama ama tiyaatarkii een, lagu qaliyay nalalkiisa ha ahaato ama sariirihii ay ku dhalayeen ha ha ahaato marka traininka noocaasa waxa weeyaan waa dhalinyaro badanna way ku jirtaa because de- ciyaalkii ka baxay iskuulada laba een, ah, intii dhibaatadu ay jirtay way waa ilmaha ka shaqeynaya isbitaalka waxaa laga yaabaa trainingkooda dhan inuu ku ekaa keliya in in xamar keliya ama ay ka qaateen anigu meel keliya ma tegin xamar keliyaan tegay wadankana muddo aada u fara badan waa kasoo maqnaa marka insha allah in wararkana waan hayaa meelayo kaleeto xamar keliya maaha dhibaatadu meel kastay taallaa Um, marka in trainingkaas oo kale ay dhalinyaradu u baahan tahay waa waxa keliya dhibaatada runtii naga saari kara waxaana rajeynayaa qof kasta yacni waxa uu khibrad uleeyahay ama dhaqaalaha ahaato ama ama ama ama hiiliyo hoob waxbay ku taraan marka waxyaabahaas o dhanna waa loo baahanya waana ku mahadsantahay su-aasha abr waa tahay een, aad baad u mahadsan tahay ee, safiya waa saare ciidle oo la daadihinaysa barnaamijka xaaruun Een, luul ma waxaa jirta su-aal kale oo aad qabto adoo si kooban u sheegaya ha su-aasha labaadan qaba waxay tahay ee waxay tiri waxaan tababaro siinay ama shan beri bay tababaro bixinayeen um, tababaradaasi ma dhalinyaro oo neersa ah oo isbitaalada ka shaqeynayeen dadkaad tababarada siisayn mise waa dad dhalinyarada adinka isku keenteen oo dhiirogeliseen yacni aad dhahdeen waxan waa samayn kartaan Een, sameeya oo dhiirogelintaas aad tusteen aad Waa tahay.
siiseen tababarka waa tahay luul waad mahadsantahay safiya Ah, een, habareer waxa weeye run ahaantii igana raallo habareerna waa kuu leeyahay yacni waa waa waxay noqotay yacni wax aan qabatinay Waa Ah, waalidnimo run ixtiraam.
ahaantii in anaku waxa aan sameynay dhalinyaradan ama dadkan isbitaalka ka shaqeynayay markii aad wadan aad een, dhowr iyo labaatan sano ka maqnayd qofna kama taqaanid anigu xataa gurigii aan aan aan deganayn ma ma ma tegi karin kasoo qaad two thousand elevenkii oo kaleeto Ah, magaaladan waa ku dhashay waana ku koray laakiin waxay ahayd anagu sida aan kuu sheegay isbitaalkuna qeybo qeybo aada u fara badan buu leeyahay qeybta xataa caruurta waaweyn la seexiye ama qeyb een, ah, waxba kama qabanin waxaan train gareynay dadkii u shaqeynayay qeybtaas isbitaalkaas een, dumarku meesha ay ku dhalaan ah, een, een, keliya Waaye.
sababtana waxay ahayd kulligoodna maaha dadku way fara badan yihiin waxa weeyaan waa inuu isbitaalkii dadkii ka shaqeynaya iyagu soo doortaan Wa- yidhahdaan, waayay, waayay.
qofkani shalay buu training aaday maanta kuwaana training u baahan Waayay, Marka Safiya, annaga adoo ma kor u ahayn hay dad aan walaal, adoo isku soo raalli ah.
ururno, dhahna waad samayn kartaan waxay ahayn dad already tacliintii leh oo laakiin u baahan aqoon kororys waayo waxaan doonaynaa inaad dhalinyaro badan aada su-aala ka qaadatid marka fadlan jawaabaha noo soo koob Een, Xa- xasan cali ayaa soo galay khadka xasan meeshaad joogto su-aashaadana soo koob halo xasan cali may maqlaysaa
naanashiisiin oo xasan waxaan jira magaalada boosaaso marka waxaan rabay maalin masafi inaan weydiiyo meelaha ay ka howlgalaan n n ma muqdisho kale ka kooban tahay oo mise waa gobolada dalka oo dhan
waa gartay waayo aad baad mahadsantahay waxaan su-aasha u dhigaynaa kaalmadan qofku iskii u aruuriyo hal- halkeebaad geyseen safiya meelahaad geyseen kaalmada halkeebaa ka mid a annagu kaalmada aan kaalmeynaynay waxay ahayd kaalmo ku timi markii dhibaatada laba kun labadii kun iyo koob iyo tobankii ay koonfurta aada uga jirtay n aaditaanka aan aadayay soomaaliyana am n waxaan isku dayay canada dhexdeeda inaan dad badan raacno waa waa ka weynay unicef baan try meelo male magacyadooda markaan sheeg meelo badan baan trygareynay inaan inaan raacno waan ka awo- waan awoodnay so waxaan raacay agency magaalada xamar markaas joogay xamar dhibaatada ugu badan istaal banaadir bay ka jirtay Waa soo tahay.
xasuusato Markaa, Sidaas Safiya, darteed baan een- meeshaas istaal banaadir u aadnay marka la wixii aan aruurinayna dhibaatadii hooyooyinka haysatay um, istaal banaadir dhexdeeda ka haysatay darteed baan lacagtii een, iyo iyo iyo iyo qalabkii halkaa u geynay taas macnaheeda ma aha inay dhibaato ka jirin meel kasta dhibaato ka jirta hadda een, sanadkan december een, waa- wadankii baan ku noqday istaalka laftigiisaan ku noqday san alaabtii la gaday aan u geyno january soddon iyo kowdeedaan kasoo noqday soddon dhowr iyo waxaan joogay soddon iyo shan maalmood xamar dhexdeeda waa tahay een qabaaro badanna waxaa laga keenay meelo badan oo soomaaliya ka mid a Waa- dad baan la hadlaa jooga meel kasta oo soomaaliya ay ay tahay gobol kasta ay joogto waa tahay hadda kismaayo kale dhibaato aada u fara badan baa istaaladeedii laga sheegaya marka baahidu meel kastay jirtaa laakiin um, meeshaas een, xamar baan geynay alaabta because anigu dhibaatadii aan kasoo arkay because istaal Waan- istaal waan banaadir gartay.
wuxuu ahaa isbitaalka keliya oo qofka isagoon waxba haysan hooyadu markay umuleyso meel allaali meesha ay wax ka ka heli kartay aadaysa qof Si xataa fiican baan- xanuunka ka si qabanaynin.
fiican baan u Meeshay fahanay, aadi karto. Marka Safiya.
meelaha imanayeen sariiraha yaalay waxay ahaayeen sariirihii chinesku dhigay soddon iyo shan sano ka hor oo ilaahay baa nala yacni isbuunyadii dildilaacday oo oo wad garan kartaa yacni meel lagu umulayo oon oon xataa lahayn sinkiga biyaha laga- la- gacmaha laysaga dhaqayay oo runtii aada u dhibaataysan dadka isticmaalaya istaalkana dadka dadka ugu liita oo ugu dhibaatada badan inay in- inay yihiin dadkii lacag haysta waxa weye meelo kale oo ay aadi karaan baa jiray marka waxa weeye taa darteed baan halkaa u geynay laakiin meelo lamida oo ka dhibaato badanna hadda way jiraan haddii ilaahay yidhaahdo qof allaalay qofkii idinka idinka midoo raba inuu wax u qabto wadankeena annagoo kale waa nala soo xiriiri kartaan waa idinku caawinayna inkasta inkasta oo idinku caawin karno te keliya oon raba idin sheego waxa weye anigu anigu agency ma ihi shakhsiyad baan ahay agency ma lihin waxa aan qabanayna ma aha waxaan ugu talagalnay inaan mar kasta qabano laakiin qof kasta oo soomaaliya maanta raba inuu wax qabto waan la qabanaynaa haddii aad baad Ilaahay umahadsan yidhaahdo, tahay waan idinku safiya caawinaynaa.
waatay aad baad umahadsan tahay ee, su-aashaasina waxaan filayaa xasan inuu ka bogtay gabagabadii een, su-aalaha ay jecel yihiin dhallinyartu inay ku weydiiyaan baynu ku dhowaaneynaa cabdifataax maxamed cabdiraxmaan baa imika khadka soo galay cabdifataax halkeed joogtaa een, su-aal kooban kana duwan kuwa hore loo weydiiyey haddii aad weydiiso safiya nuur axmed
okay walaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu safiya marka hore waan ku salaamay walaal waxaan joogaa caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee jigjiga ayaan ku noolahay marka waxaan weydiin lahaa su-aasha aniga oo soo koobaya waxaa odhan lahaa dad dhalinyaro oo waxbartay oo caawimaad dadku inay caawiyaan u- u baahan way jiraan hase ahaatee dad markay caawimaad maqlaan ama hay-ad ama dadka dibadaha jooga ee qurba jooga ayay dadku naawilaan inay wax ka sugaan labadaas shaksi ee sugayaan iyagoo ay dadku sugayaan hay-ad haddii la yidhahdo waa gooni iyad waa baab gooni oo meelaha loo maraa laakiin dadka qurba jooga markaan eegno oo kale marka ama sa- marka ama qabiil loogu sheego wax ama qadiyad wax loogu sheego ay deg deg wax ugu soo dirayaan oo kale qanadhaanta ay maqlaan waayo ay ugu soo diri laayeen marka loo sheego caafimaad ama caawimo kale oo dadki inay baahi aada haystaan ay jirto oo kale waayo ay deg deg ugu soo diri waayeen ay dib ugula dhacaan oo kale matalan safiya jawaabta kooban adoo raalliya
okay ay ay ma runtii si aada uma fahmin laakiin waxaan filayaa inuu leeyahay dadku markay wax way isu soo diraan laakiin markay caafimaad noqoto iyo dhaqso wax uma soo diraan
Een, That's waa the sida.
question.
ha marka wuxuu yidhi waxyaabo badan oo ay uga nugul yihiin ama uga gacan dhaqso badan yihiin ayaa jira marka loo eego een, xaalad caafimaad ama waxbarasho kale marka la Ha, doonayo ha, wax laga ha, ha, ha. Een, sa- sababta waxa waxay tahaan u malaynayaa run ahaanta inagii soomaali ahaan u- u- waa inay dadka kaleeto ee soomaaliya dhex jooga ay ogaadaan qof kasta waxa weeye culays badan baa saaran dhallinyaradeenna ay ku jirto een, dhaqaalaheenu ma fiicna marka markii dhibaata jirta keliya baynu kala orodnaa oo baahida badani ay jirto laakiin een, ma lihiin iskuma duubnin annaga laftigeennibaa halkan waxaan ku jirnaa inaan is abaabulno oon noqono een, dad isku duuban oo hal max- hal meel wax wada dhigan karaa ama ama isu iman karo fikradihii wada keensan karna ma lihiin hal meeloon wax marno waxaan keliyan ku xirannahay agensiyaal inaan wixii aan aruurino aan siino hadda magaalada iyanoo kaleeto toronto community baa waxay aruurisay lacag ilaa iyo boqol kuna unicef baa baa loo dhiibay unicef marka ma siinayso qof mucayana d- annaga waaba ka duwanaynba waan kana sii badnayn waxaan nidhi halkan baan geenaynaa dad eh, baa noo noo sameeyey marka caafimaadkuna wuxuu ku jiraa waxyaabaha ugu qaaliga badan oo ugu ugu qarashka badan oo waxaan yacni joogsanayn ceel waad qodaysaa waa ka tegaysaa toban sano kusoo noqon maysa laakiin caafimaadku waa wax joogto ah oo loo baahan yahay waa wax dowladii kabi karto wax agency keliya uu kabi kara ma aha marka waxa weeyaan laakiin waxaan qabaa meesha ugu wanaagsan ee dhalinyaradeena ama dadka waaweyn ama soomaali oo dhan ay u baahan tahay inay xoogga saarto waa tacliinta ciyaalkeena hadday tacliin leeyihiin waxaa ka kala yaraanaya qabiilkan iyo waxaan ay daba joogaan waxay is- iyagaa shaqsi ahaan is aaminaya oo oo ilaahay ku kalsoonaanaya kuma xirnaanayaan qabiil keliya inuu wax taro marka waxa weeyaan tacliinta diin ha noqoto ama tacliinta yacni en, science-ka ama xisaabta ama wax kastaba ha noqoto social science-ka kale ha noqoto waayahay, Safiya, aad baad Marka, umahadsantay insha Allah, walaal.
taasaan ku- ku- idin rajeynaya Aad inaad ba- ku dadaashaan aad baad mahadsan tahay xubintii wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijkii waa go-aankaaga ayaan intaa kusoo koobaynaa waxaa marti noogu ahayd safiya nuur axmed oo ka mid ah dadka samafalka iyo deeqaha iyo lacagaha u aruuriya qadiyadaha wanaagsan ee soomaaliya iyo gargaarka dadka u baahan iyo weliba dhegaystayaashii ka qayb galay dhallinyaradii su-aalaha weydiiya saar aad baan ugu mahad celinaynaa halkaad nagala socotaan waa barnaamijkii waa go-aankaaga
waa hagaaga laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijkii waa go-aankaaga ayaanu weli bartanka kaga jirnaa gabagabadii barnaamijkana waanu kusii dhowaaneynaa haatana waa xubintii aan ugu magac darnay maxamaankaaga ka guuxaya maadaama oo waxyaabo badan laga soo sheekeeyey inta fikirada iyo qorshayaashu maankooda ka guuxayaana aynu wada dhegaysano magacaygu waa cabdiqaadir jaamac maxamed kaashaan ku magac dheerahay waxaan joogaa dalka south sudan waxaan kamid ahaa dhalinyaro badan oo qurbaha timi oo wax ka baratay gaar ahaan dalalkan africa dalka uganda marka maankayga waxa ka gooxaya maadaama dalkii isbedel ka dhacay taloma soo bixi doontaa jaaniskii dadka dhalinyarada ee ay ku lahaayeen inay dalka da- dibidhiskiisa iyo wax ka qabashadiisa ay ka qayb qaataan waxaan anigu aan rajaynaya oo markasta maankayga kusoo noqnoqdaa inaan dalka tagno doorkayagii qaadano nabadda ka qayb qaadano barnaamijyada wacyigelinta ka qayb qaadano sidii markaa laysula jaanqaadi lahaa oo group waliba uu doorkoodii u qaadan lahaa si markaa loo helo dal midaysan oo meel u wada jooga, oo dowlad qaran oo midaysan ay soo baxdo waa mahadsantii v o a
magacaygu waa mukhtaar cabdi faarax waxaan joogaa magaalada boosaaso Een, waxaa maskaxdayda ka gooxaya inaan arko qaran soomaaliyeed oo isku xiran een, dhammaan gobolada dalka iyo dalkeena oo leh fursado badan sida fursado shaqo fursado waxbarasho heer walba iyo inaan een, dalkayga mar-uun ka noqdo een, darajada u sareysa ee dalka een, aan qabto madax een, madaxweynaha ama aan arko anigoo waxa weeye dalkayga oo qaran ah oo sida wadamada caalamka oo kale ah la tartamaya aan madaxweyne ka noqdo weli ma arag een, dowlad soomaaliyeed oo dhammaankood wakiilisa dalka laakiin insha allah waxaan rajeynayaa mar walba maskaxdayda ka buuxaysa inaan mar un arko qarankii soomaaliyeed racagihiisa isku taaga waa mahadsantihiin v o a
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud daawud warsame oo kasoo hadlaya magaalada hargeysa ugu horeyn waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shaqaalaha v o e da laanteeda afka soomaaliga aadna waad ugu mahadsantihiin hawsha ummadda soomaaliyeed u haysaan walaal maskaxdayda waxaa ka guuxaya een, dhibaatada wadanka soomaaliyeed guud ahaan ka taagan sababta xal soomaalidu ay u keeni laadahay ee, ayaa maskaxdayda ka guuxaysa waa maxay sababta dowlad kastoo soomaaliyeed oo la magacaabo oo ummadda soo dhaweyso waxa ay xalka ummadda soomaaliyeed u keeni laadahay soomaalidu shacbi ahaan ganacsi ahaan waa isdhex socotaa anaa hargeysa jooga haddaan kismaayo u baahdo haddaan muqdisho u baahdo haddaan garowe u baahdo waan tegi karayaa cid waxay odhanaysaa ma jirto laakiin siyaasad ahaan waynu kala xidhannahay marka xalka ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay waar aynu heshiino dowladnimadeenii aynu soo ceshano labiya labaatan sano aynu caalamka ka goonayn dowladda maanta jirtaana waxaan leeyahay jaaniska ka faa'iidaysa oo sidaa ayaa maskaxdeeda ka guuxaysaa aad iyo aadna waad umahadsantihin
magacaygu waa maxamed cusmaan xasan waxaan deganahay dalka norway khaasatan magaalada hamar maskaxdayda waxaa ka guuxaya nabadeynta soomaaliya iyo sida fursad dhaqaale loogu abuuri lahaa guud ahaan dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool wadankii iyo sida loo joojin lahaa dhalinyarada kusoo qulqulaysa xeebaha in hadday tahay gacanka carbeed hadday tahay mediterraneamka libya hadday tahay kuwa ku la-anaya saxaraha iyo kuwa waddanka gudihiisa jooga qaarna la askaraystay qaarna nolol xumada gudaha waddanka ku haysato sidaa aawadeed maskaxdeyda waxaa ka guuxaya inay muuqato fursado badan laakiin ay ka gaabinayaan aqoon-yahanka ganacsatada khaasatan fikriyan waxaan kasoo horjeedaa dadka maalgashanaya dalka dibaddiisa khaasatan sida wadamada kenya dalalka carabeed sida imaaraadka hantidaa waxaan aaminsanaha dalka haddii dib loogu soo celin lahaa dhalinyaro badan inay heli lahayd fursad shaqo waddankana uu degi lahaa aad bay umahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen dhalinyaro soomaaliyeed oo dunida daafaheeda ku kala nool oo nala wadaagayay waxyaabaha maankooda iyo maskaxdoodaba ka guuxaya dabcan haarunow adiga iyo dhalinyaradii wiilasha haydaad mar horeba u ballanqaadeenna heestii aad soo wadayba maankiina ka guuxaysaan filaya ha intaan horta heesta u gudbin dhalinyaradu waxay noo soo gudbin karaan wax kastoo maskaxda ka guuxaya hadday siyaasad tahay hadday samafal tahay hadday ciyaaraha tahay qof walba wixii dareenkiisa iyo hadday nolosha tahay maskaxdiisa dhinaca hadday nolosha ciyaar- tahay Mhm.
qaasa maaha mar walba inay siyaasada ka hadlaan Waa tahay.
inkastoo siyaasadda in laga hadlo laftigeeda aysan xuneyn- xumayn hadday wax soo kordhinayso oo nolosha iyo dadka mustaqbalkooda wax ka bedelayso marka heestii heesta ay noo soo qabanaya waxaa qaadan nin la yidhahdo florida Mhm.
wiilashu aad ba uga helaan Mhm.
florida waa naanaystiisa laakiin magaciisa kale waxaa la yidhaha trema laysel dylan dhalinyaraduna waxay aad uga helaan heesaha la yidhaha raabka Mhm.
oo ni- wax- ninkan la yidhahdo kaynaan oo kale uu Mhm.
maaragtay qaado marka bal aan dhegaysan marka waxaad leedahay madaxa ruuxna cabaar aad iyo aad
know you wanna get behind the wheel, but only one rider. I just feel got me swimming like a diver. Can't let go, I got plans in Okinawa. My heart to Japan, quake losers and survivors. Norway, no, you didn't get my flowers. No way to say it better, but the killer was a coward. Face just showered, the minute in the hour. Heard about the news, whole day went sour. Feel the moments got me feeling like a lemon head. Put you in the box, just as wasn't this a cigarette. Single my regards, but regardless, I get arrested. Ain't worried about the killers, just a young and restless. Get mad, cause a quarter million on my necklace. Do you, I never said I was driving reckless. You and I know the jealousy is not impressive. Oh no, I can't stop, I was destined. Champagne bucket still got two tears in it. And I put that on my tattoo of Jimi Hendrix. Get the press, like the outfit all in it. Cause the press tell it all. Get a meal ticket. Clean next, get in the call, just a little visit. Sacrifice just to make a hill still vivid. Reality see when you're blessed, just kill critics. Bugatti never meant them rich, just God fearing. Look at me staring, got the block staring. Got a good feeling, that's the right caring. Tell it's Billy Jeans, I'm on another planet. Thank class, big truck, elite prince parents. By my mama chandeliers, I'm in tears, damn it. 30 years, you'd have thought these emotions vanished. Try to live, trying to figure how your sister vanished. No cheers, I know you would have panicked.
heesta saarhay waxaa la yidhahdaa i cry florida ayaa qaada ninkaas magaciisa la yidhahdaa dadka aadka loogu jecel yahay heesaha raabka waddankana ayuu ka mid yahay ninka laftiisa wuxuu ka soo jeedaa sahray degaan aad maaragta degaan oobasibada la yidhaha ay ku nool yihiin dadka faqiirka asalkiisa wuxuu ahaan jiray dad faqiira toddoba gabdhood baa la dhashay ilaa markii dambe musica uu bartay dee dadka hadda ugu taajirsan buu ka mid yahay dhinaca music marka en, heesta ma- magaceeda waxaa jira icry baa ay lahaa.
crime maxaa ka ohisiiyey waxaa ka ohisiiyey eh, da- dacdarrada iyo waxa uu ku soo koray ayuu ka ohiyay waa nin dhalinyara isaga laftigiisa marka en, waxaynu leenahay en, in kasta oo en, s- faqiir iyo nolol xuniba ay jirto haddana noloshii weli way dambaysaa Waa sax.
Eh, xagga dambe ayaa laga qosli doonaa
aad baad mahadsantahay sahra barnaamijkii waa go-aankaaga in intaasaan kusoo gabagabeynaynaa iyo heestaasi florida ee i cry
This program has come to you from the Voice of America, Washington.